xuska calanka jabuuti ayaa ku bilaabma dabaaldega ciidamada saakaaruurnimadii ayay marka hore ciidamadu socod ku hormareen oo salaan ay ka qaateen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo marti sharaf kaloo halkaasii joogtay kadib ciidamada ayaa halkaasi la soo maray qalabkoodii iyo gaadiidkoodii ay ku howlgelayeen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa wuxuu kaloo gudoomiyey munaasabadda xuska calanka ee lagu qabtay guriga madaxtooyada jabuuti isagoo halkaasi ka hadlayna wuxuu tilmaamay dadkii gobonimada aan ku aan ka faa'iidaysanayno ama aan ku nool nahay dagaalka u soo galay kuwii u dhintay kuwii u dhaawacay kuwii gobonnimada mayalkeeda qabtay kuwii midnimada qaranka adkeeyey kuwii nabadda abuuray kuwii waddankani midnimadiisa dagaalka u galay gobonnimadiisa iyo adkayntiisa iyo difaaciisa intii u gashay oo dhanba allah inaga jazaaysiiya baan leenahay abaalkiina ilaahay unbaa gudi kara ayaan leenahay gobonnimadu waxay furtay albaab weyn ayay furtay albaabka qaraarka siyaadiga ayay furtay qaraarka siyaadigii waxa weeyaan waxa aan doonayno inaan samayno qorshaha aan doonayno inaan dhiganno halka aan doonayno inaan waddanka aan gaadhsiinno ayaan xor u noqonno qaraarka aan qaadanayno dhaqaale hadduu yahay horumar hadduu yahay difaac hadduu yahay nabad sugid hadduu yahay intaba inaan qaraarkeeda qaadan karno innaga oo u dhan oo xor ah ayay gobonnimadu keenaysa dhinac kale qolyaha mucaaridka siyaasadda jabuuti ayaa markii u horreysay xaflado xuska calankaa ku qabtay gooba ay ugu talagaleen jaamac xuseen rooble oo ah xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaridka siyaasadda mrd amba mr d ayaa sidan ii sheegay shuxuurteedu haddaan mr d shicibka mr d nahay aad bay u wanaagsan tahay halkan waxaan isku nimidnay inaan xusno sannad guurihii labiyo afartanaad ee calanka calanku dee waa wax ummadda ka dhexeeya waa xornimadii dalka waa aqoonsigii dalka waxa weeyaan deed aad baan u xusayna waxa weeyaan deed calanku wuu naga dhexeeyaa haddaan reer jabuuti nahay cid kastoo reer jabuuti ka dhexeeyaa xuskiisii iyo ammaantiisa iyo ilaalintiisuna way naga dhexaysaa waxaase weeyaan deed cabasho badan yaa jirta oo shicibka emerdi haddaan nahay iyo aan ka filanaynaa oo xaggan ka soo jeeda oon leenahay dee muddadaa dheer labiyo afartanka sannadooda xagga waxqabadka dalka waxa loo qabtay iyo maxay ahayde dhaliilo badan oo kale oo gumaysihii nagu samaynayey ay ummaddu ka cabanayso oo barhkood aad ay u sii socdaan ay ka mid tahay xagga cadaaladda xagga dimuqaadiyadda iyo xagga doorasho xalaala sidii loo heli lahaa ee laysku malqi lahaa jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ah gudoomiyaha xusbiga mucaaridka siyaasadda p m p amba p m p ayaa sidan iigu warramay maalinta waa maalin weyn oo intaa in si wanaagsan loo xuso ma ahu nin durbaan la tumay dadka waa in rajo la tuso hadalka iyo ficilkuna waa inuu iswaafaqo waxaan leenahay ummadda reer jabuuti dee waa calankaad u soo halganteen waa inaad dheeftiisii heshaan baan leenahay anugu sidaasaanaan u ku dadaalaynaa shaqalaan baahsan oo dhallinyarada abaa jirta taasina waa had iyo gooru dhibaatada ummadda shaqaalalaantu cirkaasay maraysaa dhallinyaradii waxbartay ayaa suuqa meeraysanayaa oo shaqalaanay haysato marka waxaynu dowladdu inay ku dadaasho in ummadda dhallinyarada weliba in shaqaabuur loo sameeyo oo dadka retriteega ee labalabada shaqa la siinayo inta la fadhiisiyo oo xuquuqdooda ku raaxaystaan in dhallinyarada shaqada la siiyo waayo waxa weye nin retriteegi waa markuu howlgab yahay ma hadda inuu shaqa kala qabto waa in dhallinyarada noola banneeya meesha oo ay dhallinyaradu shaqo hesho ayaan leenahay anagu qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa iyaguna sidan u soo dhoweeyey xuska calanka aniga maryan daahir baa la yidhaahaa besenka farxadda calanku tu la arki karaba maahin ilaahow dalkayaga iyo calankayaga iyo dadkayagaba noo daa ilaahow madaxweynaha noo daa ilaahow inta ka xunee ka xune gubanaysana jabi cadowgiisa xuseen faarax dhabar wallahi waxaa la sugan karaa labiiyo afartanka sannadood isbeddel weyn baa waddanka dhacay xagga dhaqaalaha xagga furfurmaanida dhaqaalaha shirkado badan baa yimiday waxyaalo fara badan mashaariic badan baa la hirgeliyey isbeddel weyn hadda uu jira waddanka insha allah cumar meedhane dharaar calanku adiga iyo aniga iyo kuwa dhintayba mid baanu ahayn si sharaf luuna nagu soo gaadhay haddana waxa aad mooddaa inuu naga yar lumay lumitaankii kadib dee ma nacayne annagaa xusayne halkaa gaadhsiine sharaftiisa iyo macaankiisa isugu imannay hase ahaatee dhankuuniga yar joogaa baan leenahay sharaf iyo wanaaggiisana waa annaka isugu imanay m r d ahaan ku xusayn ee halkaa u taag dee gaal baan ka cabanayna maanta inaan keenni ka cabanno keenni kii gaalka ku ka daran inuuna helo waa nasiib darro rabadaan muuse v o a jibuuti